haddii dariiq kaleo mursala loo helo oo inay isku shuyuukh labada irsaalisay ayna isku shuyuukh ka qaadanin ayuu shaafici yidhi ama dariiq kaleo musnada loo helo ama qowl saxaabi loo helo ama jamaahiirta culamadu ay waafaqaan wuxuu noqonayaa xujo isagoo shaafici ay mashhuur ka tahay inuu diiday mursalka xujiyadiisa haddana waxa weeye markaa sida uu marka waxyaalaha uu ogol yahay xoogaa fadfaad baa ku jirta way yaro ballaahan tahay mashaayikhda qaarkood waxay yidhahdeen sida ibnu jariir atabari taabiciinta iyagoo ku ijmaacsan waxay ku ijmaaceen maraasiisha in la aqbalo mursalada bale taabiciinta iska dhaaftay kuwii taabiciinta ka dambeeyena waa ku ijmaaceen ciddii ugu horreysay mursalka xujiyadiisa diiday shaafici buu ahaa marka wuxuu tilmaamayaa ijmaac buu khilaafay shaafici warka uu sheegayna culamadu waxay yidhahen waa qalab oo ma jiro waayo aimo ka horeysayba isnaadka tilmaantay haddii waxa weeye mursal kasta in la iska aqbalaayo ay ahayd maxay marka waxa weeye u yidhaahdeen taabiciinta qaarkood sawta yidhahdeen sida saciid ibnu musayib qulna samuu lana rijaalakum raggiina noo magacaaba hadday ahlu sunno yihiin fa yu'khadu xadiisuhum hadday ahlu bidca yihiinna xadiiskooda waa laga tegaya haddii la irsaaliyo see lagu kala ogaanaya inay ahlu bidca yihiin iyo inay ahlu sunno yihiin imaam muslim baa muqadimada saxiixiisa ku soo aroorinaya afarkaas oo bilmunaasaba waxaa ishaaris mudan imaam muslim ibnu xajaaj muqadimada saxiixiisa waxa uu ku soo wariyaa lama mido aha waxa uu daakhilka saxiixa kusoo wariyo saas aawodee muqadimada saxiixa wuxuu kusoo wariyo rawahu muslim laskama iطlaaqayo waa inaad qaydaa tira rawahu muslim fii muqadimati صaxiixi waayo haddii la iطlaaqo waxay ku dhacaysaa daakhilu صaxiix umana shardinin muqadimada wuxuu u shardiyey daakhilu صaxiix uma shardin saas aawodee waa la qaydaa waxa la rawahu muslim fii muqadimati صaxiixi waa ka laba xukm ibn mubaarak waxa uu yidhi cabdllahi mubaarak isaguna atbaacu taabiciintii ah alisnaadu min addiin walowla isnaadu laqaala man shaaa bima shaa isnaadku diintuu ka mid yahay haddii irsaal kasta la yska aqbalayo weliba macnaha fadfaadkee ballaarhan muxuu leeyahay alisnaadu min addiin aasaar badan bay culamadu soo arooriyaan in hadda aan igu xaadir ahayn marka warkaa ibnu jariir atabari uu sheegay yani sax maaha sax ma aha culamada muxadisiinta jamaahiirtoodu waxay qabaan mursalku inaanu xujo ahayn mursalka saxaabiga mooyaane maraasiisha kale inayna xujo ahayn wa bilmunaasaba waxaa xusid mudan laba mursal marka la isku quweynaayo shardi baa jira aynay culammada in badan oo ka midi tilmaamin laakiin bacdu lmuxaqiqiin ay sheegeen shardigaasi waxay tahay laba mursal marka la isku xoojinayo waxaa shardi u ah labadaa yani markaa mursal labada irsaaliye inaana isku shuyuukh ahayn oo hadday markaa waxa weeye labada irsaaliyey shuyuukhda qaarkood hadday wadaagaan sida shuyuukh taabiciinah hadday ka dhaxayso ay wax wada ka wada qaateen shuyuukhda taabiciinta ay wax ka wada qaateenna qaar daciifi ku jiraan waxaa dhici karta labadooduba sheikh daciifa inay ka wada qaateen o kana irsaaliyey kana irsaaliyey marka taqwiyatu shay binafsihi bay noqon kartaa shaybaa laftiisii lagu quweynaya mana saxna ma noqonayso shardiga noocaas ah asal ahaan waxaa tilmaamay alimaam shaafici raxmat ullaahi calayh waxaa kaloo markaa isaguna yani sii caddeeyey ibnu taymiya raxmat ullaahi calayh waxaa kaloo isaguna marka waxa sii tawdiixiyey alcalaamaة اlalbani nasb اlmajaniqa shardiga noocaasa waa ka sahwiyey xaafid ibnu xajar alcasqalaani ama ma qaadan sidaas aawadeed buqisaة اlqaraniiq markuu soo arooriyey laba markaa ariiq ama saddex dariiq oo mursal ah uu yihi waxaa laga ogaanayaa ana lilqisati asla qisadu inay asal leedahay bimacnaa wuxuu tilmaamaya inay isku weynayso maraasiisha la isku xoogeynayo lakin alcalaamatu lalbani wuxuu tilmaamaya shardigaa shaafici sheegay waa shardi muhim ah ibnu taymiyana dib ka caddeeyey oo haddii waxa weeye markaa isku shuyuukh ay yihiin waxay aqbali kartaa shiikh taabici oo daciifa inay labaduba ka wada qaateen marka laba shay oo kala duwan la iskuma quweyna waxay aqbali kartaa isku shay keliya in la isku quweyno nasbu lmajaaliqu macnaha noocaasa ku caddeeyey waa mas'ale muhima mas'ale muhima weeye marka taana sidaas weeyaan calaa kuli xaal axaadiista aaxaadkaa yani labadaa qaybood bay uqaybsantaa mursal iyo yani musnad musnadku hadduu saxiix yahay waa xujo mursalkana waxbaa lagu quweyn karaa hadduu marka mursal saxaabi yahay sidiisu xujo u yahay lakin mursal taabici hadduu yahay mursal taabici hadduu yahay sidiisa xujo uma aha laakin waxbaa lagu kabi karaa axaadiistana in la isku quweeyo culamada muxadisiintu waa qabeen hadday mutaqadimiintii tahay hadday mutaakhiriinta tahay in walba mid walba siyaqu adaa lxadiid walcancanatu tadkulu cala alasaniidi walcancanatu cancanayntu in cancan lagu wariyaa horeaan laqbada kuso celiye walaaxaadu aaxaadku huwa ladi kii weeye yuujibu alcamala camal waajibinayo walaa yuujibu alcilma cilmi aan waajibina wayanqasimu waa qaybsamaa ilaa mursalin iyo musnadin buu uqaybsamaa falmusnadu musnadku matasala isnaadu sanadkiisu wuxuu xidhiidha la yidhahda walmursalu mursalkuna maa lam yatasil isnaaduhu waxaan sanadkiisu xidhiidhin ba la yidhahda fain kaana hadduu yahay ay huwa mursalku min maraasiili kayri saxaabati cid aan saxaabada ahayn mursaladooda hadduu ka mid yahay oo mursal taabiciy oo kale uu yahay falaysa bixujatin xujo ma aha daliil ma aha lama cuskan karo ilaa maraasiila saciid bni lmusayibi saciid ibni musayib mursaladiisa mooyaane yani waxa weeye magaca calamkaa haddii ay ibnu daba dhaco laba tanweyniyo oo ibnigaasna waxa weeye uu isaga sifo ka yahay waayo sifadaa waxaa la dejiyey mar haddii calam kalena uu ka dambeeyo loo idaafeeyey meeshii mudaaf ileygo kale la dejiyey marka saciidin ibnilmusayibi lama odhan karo waa laxni saciidin ibni lama odhan karo tanwiin tuur hoos xarako keliyaad akri tanwiinta tuur ilaa maraasiila saciid bni lmusayibi mursalada saciid ibni lmusayib mooyaane fainahaa mursalada saciid ibni musayib futishat waa la baarbaaro fawujidat waxaa lagu ogaaday ay hiya iyada masaaniida inay musnada yihiin axaadiis xidhiidhsanoo can inabiyi sala allahu alayh wasalam xagga nebiga ka soo aroortay sidaasaa lagu ogaaday siyaqu adaa lxadiid oraahyada xadiidka lagu guto hada mabxasuhaa halkaa lagu baxsinaya ama lagaga hadlaya walcancanatu cancanadu in cancan la yidhaahdaa tadkulu cala alasaniidi sanadaday gasha yani waxa weeye cancantiibaa waxaa laga sameeyey naxti can iyo cantiibaa wa marka waxa l cancana cala wasni basmala iyo xawqalaya walcancanatu can in wax lagu wariyaa tadkulu waa gashaa cala alasaniidi sanadyada waa gashaa waidaa qaraa hadduu akriyo ashayku shaykhu akriyo yajuzu waxa banaan liraawi raawiga waxa u banaan an yaquula inuu yidhahdo xadaanii waa ii waramay aw akhbaranii ama waa ii waramay shiikha akrinaya markaa waidaa qara'a hadduu akriyo huwa isagu cala shayki shayka uu ku dul akriyo shiikuna mustamic yahay yaqulu wuxuu odhanayaa akhbaranii waa ii waramay walaa yaqulu xadaanii waa isilaaxaan baa la kala farqiyey xadaanii ma odhanaayo laakiin akhbaranii buu odhanaya wain ajaazahu hadduu u ijaazeeyo ashayku shayku u ijaazeeyo oo ijaaso siiyo u ogolaado ama u idmo u fasaxo inuu ka wariyo min gayri qiraa'atin akrin la'aanteed fayaqulu wuxuu odhanaya ajaazanii waa ii ijaazeeyo waa ii idmay ijaazadu waa idan iyo fasaxaad wa akhbaranii waa ii waramay ijaazatan yani ijaazu igu waramay saasuu odhanaya waxaa halkana uu kaga hadlayaa siiqa wax lagu wariyo baabkan calaa kuli xaal waxaa looga dan leeyahay axaadiistii waxa la xujaysanayo waxaan la xujaysanayn in markaa la ogaado oo la garto laakiin faniga u asalka ah waa musطalaxu اlxadiid fanigaasaa u asala oo lagaga hadlaa tacaariiftan hadda lagu siinayo waxaa la doonayaa axkaam baa lagaaga sheegaya axkaamta lagugu lagaaga sheegayo si aad u fahanto ayaa looga dan leeyahay alxukmu cala shay farcu can tasawurihi waa ta la yidhahdo xukunka shay la xukumaa waxay ka dhalanaysaayo farac ka tahay garashadaad garanayso oo haddaanad fikradba ka haysan oo garanaynin dee inaad xukuntana ma suuragal aha haddii imka lagu yahay xadiiska mucancanka ah waa xuja haddaan mudlis soo werin waxaad isweydiinaysaa xadiis mucancan maxaa la yidhahdaa marka waxa weeye cancanadii buu ku tilmaamaya raawigu inuu cancan wax ku weriyaa yani way dhacdaa ha yeeshe can markuu wax ku wariyo waa siiqo ixtimaal ku jiro ixtimaal baa ku jira laakiin culamadu waxay tilmaameen waxaa la kala tafsiilinayaa cidda canta isticmaashay ma ahayd mudlis xadiiska tadliisiyo cid aan waxba aanu ka maqal aynay suurtoobi karto inuu wax ka maqlo ama ciduu hore wax uga maqlay laakiin xadiis aanu ka maqal can inuu ku isticmaalo ninka caynkaasoo kala sameeye mudlis baa la yidhahdaa nin buu wax ka warinayay waxaa lagu yaqaanay sheikh inuu yahay ama liqaabaabaa ka suuragala inuu wax ka wariyo tacaasur baa jira way mucaasaroodeen can buu wax kaga warinaya siiqa ixtimaalaysa inuu waxawey wax ka maqlay mudlis baa ninkaa la yidhahda marka nin mudlisi hadduu can isticmaalo yani marka xadiiskiisa lama xujaysanayo allahuma ilaa intaynu ka reebi doono mooyaane haddii laakiin ninku cancano ka maran hadduu ninku ka maran yahay tadliis wax la yidhahdo beri min atadliis hadduu yahay waxa tadliiska la yidhaahdo hadduu beri ka yahay xadiiska hadduu can ku isticmaalo xadiiskaasi wuxuu noqonaya mutasil ba yani markaa noqonaya waa xadiis xidhiidhsan buu la mid yahay xadiiskaasi mutasil buu la mid yahay yani nin waxa weeye waa beri min atadliis tadliis buu beri ka yahay oo waxba ma tadliisiyo can baanu isticmaalay waa maxmuulat cala asamaac walitisaal waxaa lagu xambaarayaa samaac iyo maqal iyo itisaal baa lagu xambaaraya waxaa la mida erayo kale oo qaalo iyo anna iyo inuu isticmaalo ninkii mudaliska ahaa hadduu mudlis yahay waxa weeye sariix kuma aha markiisa inu wax ka maqlay mudliska xadiiskiisa waxaa la aqbalaa inuu samaac tasriixiyo eray marka aan ixtimaal ku jirin xadaanii samictu yaqulu kada laakiin hadduu yahay mudlis haddaanu ahayn oo tadliis ka maran yahay xadiiskiisu wuxuu noqonaya xuja waana maxmuul cala asamaac walow can can can ha isticmaalo ama anna ha isticmaalo ama qaale ha yidhahdeen saas yada abuu yahay waxay ka reebaan culamadu markay cancanada ka hadlayaan mudaliska bacd alaima oo tadliiskooda uu naadir ahaa aada qaliil u ahaa oo marmar wax tadliisin jiray oo culammadu marka ay ixtimaaleen ama ikhtifaareen tadliiska ay wax tadliisiyaan yani cancanadoodan ujeedaan cancanadooda waa la ikhtifaaray bacd اlأima yani tadliiskooda qaliil bu ahaa marka sidaas aawadeed yani waktiyada ay waxancaneeyaan culamadu waa aqbalaan waxaa kaloo jira yani ruwaadda qaarkood oo raggi ay wax ka warin jireen muddo fara badan laazimay oo malaha khaalibkiisu ay tahay wuxuu xadiis hayeyba inuu ka wada inuu ka xaalufiyey bimacnaa aanu waxba kaga tegin cilmigiisii nin wada shubtay uu yahay kaasoo kale waxaa la yidhaahdaa hadduu markaysaga can wax kaga wariyo oo wuxuu ka maqlay walow mudlis ba ha ahaado sida marka waxa wey alxaafid الdahabi uu ku sheegaya kitaabkiisa la almuqiba almuqiba ayuu ku sheegaya xaafid ibn xajar alcasqalana kitaabkiisa la yidhaahdo maraatib اlmudlisiin waa kaga hadlaya waxaanu mudlisiinta uqaybinaya ilaa shan martabo marka labada martabe ugu horeysaa axaadiistooda waa maqbuula samaac iyo itisaal bayna ku xambaaranta ruwaadda qaarkood ma martabada labaad baa laga dhigayaa mise martabada saddexaad ee aan xadiidkeeda la aqbalaynin ilaa samaac la tasriixiyaa laga dhigayaa taasi waa mawdicu nadar culamadu isku khilaafeen waxaa laga yaabaa rag uu ku tiriyey xaafid ibnu xajar martabada labaad inuu yahay inuu waxa weeye caalim kale ku tiriyo martabada saddexaad inuu yahay martabada saddexaad inuu yahay inuu ku tiriyo marka taasi waa arrin ikhtilaafu nadar iyo ijtihaad ku xidhan laakiin min xaysu اlasl inay jirto yani rag waxa weeye markaa la ikhtifaaro ama ima liqilati tadliisihim iyo ama waxa weeye marka luzuumka faraha badan le sheikooda ay laazimeen oo khaalibudan ay tahay waxay xadiis hayeenba inay ka wada qaateen labadaa qaybood culamadu waa sheega raawigu markuu ka warinaayo sheika siyaalaha wax uga wariyo waxaa ka mida inuu yidhahdo xadaanii iyo akhbaranii marka wuxuu kaga warin karaa xadaanii iyo akhbaranii weliba xadaanii wuxuu samaac shiika ka maqlay waa inuu shiiku ku akriyey oo shiiku sawtkiisa hadalka uu kaga maqlay sawtkii shiika xadiidka isagoo akrinaya ayuu raawigu ka maqlay xadaanii buu odhanaya akhbarayna waa odhan karaa labada xadaanii baana sii xoog badan yani sii quwo badan haddii waxa weeye ay tahay uu isagu shiika ku dul akriyo oo ardaygu akriyo shiikuna dhegaysanayo wuxuu odhanaya akhbaranii ee xadaanii ma odhanayo yani ariiqada asalkee ugu markaa mudani waa inuu shiiku akriyo ardayguna dhegeysto bacdi baa sida kale yidhi laakiin waxa weeye saas waa daciif in la yidhahdo ardaygu inuu akriya xoog badan waa daciif ee sida xooga badan lihi waxa weeye waa inuu shiiku akriyo ardayguna dhegeysto waana sidii asalka ahayd waayo nebigu intuu akriyo sala allahu alayh wasalam baa saxaabadu dhegeysan jiray qaybta labaad waa inuu ardaygu shiika ku dul akriyo akhbaranii buu odhanaya axadaanii ma odhanaya qaybta saddexaad waa inaanu markaa waxa weyaan yani ku akriyinba shiikuna ma akrin ardayguna ma akrin waa ku ijaaziyey buui ajaztu laka yani marka waxa ma sabata ama ma saxa laka min marwiyaati ijaazadii marna waxaa raaci karta munaawalo marna ma raaci karto labada noocba waa jiraan inuu kitaabkiisi intuu dhiibo u yidhahdo waxa kitaabkaa ku yaalaba waan ku ijaaziyey waa munaawalo iyo ijaazo wada socota ajaazanii buu odhanaya ama akhbaranii ijaazatan waxayna in badan markaa caadadu ku dareertay markay waxa weeye akhbaranii inay ilaaqaan iyagoo ijaazo uga jeeda taasna waa dhacday walcancanatu cancanadu tadkhulu waa gashaa cala alasaniidi sanadyaalkay gashaa waidaa qara'a hadduu akriyo ashaykhu baa akriyey yajuuzu ardayguna waa dhegaysanayey يجuز waxa banaan liraawi raawiga waxa u banaan an yaquula inuu yidhahdo xadaanii waa ii waramay aw akhbaranii waidaa qar'a hadduu akriyo huwa ardaygu cala shaykhi buu ku dul akriyay yaquulu wuxuu odhanaya akhbaranii waa ii waramay walaa yaquulu xadaanii ma odhanaayo akhbaranii ijaazada iyo waa loo isticmaalaa marka tanna waxa weeye isilaaxooda akhbaranii way isticmaaleen laakiin xadaanii sida kalun bay ku caddahay inuu shiiku akrinayo ardaygu dhegaysanayo wain ajaazahu shayku hadduu shiiku u ijaaseeyo u fasaxo marwiyaadkiisa min gayri qira'atin akrin la'aanteed uu isagu akriyo ama ardaygu akriyo cid akridayba yadaynay jirin fayaquul wuxuu odhanaya ajaazanii waa markaa ii ijaaseeye wuxuu kaloo odhan karaa wa akhbaranii ijaazatan waa ii waramay ijaazatan buu iigu warramay ijaazo uu ii fasaxay buu iigu warramay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astakfiruka waatubu ilayk لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد waxaynu ku soo jiray kitaabkii waraqaadka alqiyaas وأmا القyاaس قyاaska miya fahuوa radd الفrc فرc in la celiyo weeye ilى الأصل أصل loo celiyo في الxukmi xagga xukunka looga celiyo xukunka uu asalku leeyahay bmaعnaa ka laga qiyaasanaya xukunku leeyahay ka loo qiyaasanayana la siiyo bcilatin cilo sababteed loogu celiyo ciladaasoo tajmacuhumaa kulminaysa cilada waxaa looga jeedaa waa sabab yani maslaxa ay ku jirto xukunka in lagu xidho wa huwa qiyaasku yanqasimu waa qaybsamaa ilaa halaaثati aqsaamin saddex qaybood buu uqaybsamaa qiyaasi cilati wa qiyaasi dalaalati wa qiyaasi shabax saddexdaasuu uqaybsamaa qiyaas waxaa la yhaha qiyaasu cila qiyaasna waxaa la yidhahda qiyaasu dalaala qiyaasna waxaa la yidhahda qiyaasu shabax faqiyaasu lcilati qiyaasu cilahu ma kaanat ilcilatu waa waxay ciladu tahay yani sababta ay maslaxadu ku jirto xukunka in lagu xidhaa waa kay tahay fiihi gudihiisa muujibatan mid waajibinaysa bimacnaa keensanaysa lilxukmi xukunka keensanaysa wa qiyaasu dalaalati qiyaaska qiyaasu dalaalo la yidhaahdaa walistidlaalu in la daliishadaa la yidhaahdaa biaxadi nadiirayni labadii shaye isu dhigmaayey midkood in la daliishado cala alaakhari ka kale loo daliishado ayaa la yidhahdaa wahuwa an takuna alcilatu daalatan cala alxukmi wa huwa qiyaasu dalaaluhu an takuna waa inay noqoto alcilatu ciladu bimacnaa sababta ay ku jirto maslaxadu in xukunka lagu xidhaa waa kay tahay daalatan mid ku tusinaysa cala alxukmi xukunka ku tusinaysa walaa takunu aan noqonaynin muujibatan lilxukmi xukunka mid waajibinaysa oo keensanaysana aynu noqonayn laakiin daalli bay u taho waa ku tusinaysaa wa qiyaasu shabahi qiyaasu shabaha ka la yidhaahdaa huwa alfarcu waa faraca almutaradidu ku noqnoqonaaya bayna aslayni laba asal dhexdood buu ku noqnoqonayaayo mid walba shabah buu ku leeyahay war makanaa la haleeshiiyaa mise kan fa yulxaqu waxaa la haleeshiinayaa biaksarihimaa ka ugu badan shabahan bihi ee kaanshaha uu eg yahay kuu usii fara badan yahay kaasaa la haleeshiinaya walaa yusaaru walaa yusaaru ilayhi kaa yani laguma tago oo qiyaasu shabah markaa lama qabto xaggiisa maca imkaani maa qablahu yaday suuragal tahay kuwa ka horeeya oo shaygii haddii qiyaasu cillo loo qiyaas qaadan karo ama qiyaasu dalaalo loo qiyaas qaadan karo qiyaasu shabah in loo qiyaastaa yani jaa-is ma ahoo ma banaana waxaynu soo maray shiikhu adilada la daliishado markuu ka hadlaayay wuxuu ugu horeysiiyey alkitaab oo qur'aanka ah waa ko wuxuu ku xigsiiyey asunna oo axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam ah weliba kaa ugu dambaysiiyey laakiin xagga tartiibta waxay u kala horeeyaan alkitaab waxaa ku xiga asunna oo axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam isagu waa inoo dambaysiye akhbaar buu yihi waxaa kusii xigoo martabada saddexaad yaalla ijmaac waxaa kusii xigoo martabada afraad yaalla qiyaas afartaa daliil sidaasay isu daba yaalin qiyaasku qiyaasku waa daliil raabic waa daliilka afraad weyi jamaahiiru ahlicilmi salafan wa khalafan waxay ku tageen qiyaasku hadduu shuruuddiisa dhammaystirto inuu xujo yahay oo la daliishanaayo jamaahiir lculamaa saasay qabaan adilo badan baynay u daliishadaan waxay u daliishadeen aayaat qur'aanah waxaa ka mida qawluhu tacaala waanzalna macahum alkitaaba walmiizaana liyaquuma annaasu bilqist waxaanu soo dejinnay buu ilaahay yidhi rususha la jirkooda waanu ku lamaanaynay kitaab iyo miisaan miisaanku waa waxa ashyaada lagu miisaame ee lagu qiyaaso marka qiyaaska صaxiixi wuxuu noqonayaa miisanku waa miisanku miisaan buu noqonaya waayo miisaanka cadaaladda lagu xaqiijinaya cadliguna muxuu yahay laba shay oo mutamaasileyn ah in la simo ayaa la yidhahdaa simaan kastaa ma fiicna wixii markaa isu dhigma ee aan farqi muctabari udhaxaynin oo waxay ku kala duwan yihiin oo la tixgeliya aanu jirin in la simaa waa cadaalad in allaha ya'muru bilcadli wاlixsaan cadligana waa u daliishadeen culamadu cadligaana waa u daliishadeen miisaankana waa u daliishadeen faactabiruu ya uli labsaar waa u daliishadeen oo ictibaarko xaaladi ciday ku sugan taha xaalad yani markaa cid ku sugan oo looga qiyaasto yani cid kale xaaladooda yani taasaa la yidhahda bimacnaa xaaladeenna inaynu u qiyaasno cid inaga horeysay xaaladooda oo kale aynu wax ku qaadano sidaynu ugu cibro qaadanaynaana waxay noqonaysaa faactabiruu min alcubuur baa laga keenay bimacnaa xaaladday ku sugnaayeen iyo xumaanta ay la yimaadeen iyo wixii ku dhacay naftiina u qiyaasa macnuhu u dhacaya oo wax ku qaato yani xaaladoodii yani naftiina markaa qoray ka matela oo waxay galabsadeen oo kale haddaa galabsataan waxaa filataan ciqaabtoodii la mida inay idinku dhacdo macnuhu saasuu dhacaya taasna waa qiyaas bal axaadiista laftoodana waa u daliishadeen bacd axaadiis iyo aayaad kaleba nin baa nabiga u yimi sala allahu alayh wasalam waxau ihi ina imra'atii waladat hulaama aswad afadaydii waxay dhashay ama ooridaydii ilmo madow bay dhashay yacni wuxuu markaa qariibsaday ama la yaabay isagoo aan isagu madoobeyn iyaduna aynay madoobeyn ilmo madow inay dhalaan nabigu wuxuu ku yihi salى اllahu alayh wasalam hal laka min ebel geel ma leedahay waa nin reer miya sida uu garanaayo wax u fahmaayo inuu ufahansiiyo ayuu nabigu rabaa salى اllahu alayh wasalam wuxuu yihi ha wuxu yihi midabkoodu waa noocma waa casaan buu yihi qaar madow bacdi miyaanu ku sugnayn madow bacd qaar ahi miyaanu ku jirin waa ku jiraa bu yihi xaggay kuwaasi ka yimaadeen haddii geelu cascasaa madow bacadka kuwa ahi xaggay ka yimaadeen wuxuu ihi falacalahu nazacahu cirqun waxaa laga yaabaa inuu hiddo hore jiitay baa laga yaabaa wuxuu nebigu ugu jawaabay salى اllahu alayه wasalam falacala bnaka haada nazacahu cirqun ilmahaagan ama inankaaganna waxaa laga yaabaa inuu hiddo hore jiitay ayaa laga yaabaa oo bimacnaa ciddaa ka isiraydeen cid madoobi inay ku jirtay awowyada ama ayeeyooyinka dabeedna halkaas hiddahaasi inuu jiitay baa laga yaabaa waa qiyaas xadiiskaasna bukhaari iyo muslim baa soo wariyey waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya dadku siday wax u fahmayaan in wax loogu sheego oo ninkani maadaama uu reermiyi ahaa wixii uu yaqaanay ninkani baa nebigu sala allahu alayh wasalam uu yani wax ku fahansiiyey oo ugu tusaaleeyey taasna waa lagala baxaya waxaa kaloo nabiga salى اllahu alayh wasalam loo sheegay yani dhunkashada ninka qofka sooman ama ninka soomani inuu markaa xaaskiisa dhunkado taasi soonka ma jebinaysaa baa nabiga la weydiiyey salى اllahu alayh wasalam sidna nebigu wuxuu ku tilmaamay inay la mid tahay luqluqashada la luqluqdo iyadoo sooman bimacnaa wax soonka jebiya baa dhunkashadani hordhac u tahay luqluqashadana wax soonka jebiyo biyo cabitaankii abay hordhac u tahay marka haddaanu halkaa dhaafin inaan soonkii ka buraynin ayuu u tilmaamay nebigu sala allahu alayh wasalam calaa kulli xaal waxay kaloo culamadu tilmaameen siduu calaamaة ibn اlqayim ba uu yihi waajmacu calى ana nadiira alxaqi xaqu wa nadiira albaطili baطilu waxay culamadu ku ijmaaceen oo isku waafaqeen xaq wixii u dhigmaa oo la mid ah oo aan farqi udhaxaynini isaguna xaq inuu yahay wixii baطil u dhigmaana inuu baطil yahay taana waa ku ijmaaceen aصxaabtii rasuulkana salى اllahu alayه wasalam inay umuuraha qaarkood qiyaasteen waa laga soo wariyey umuur mutacadida inay qiyaas ku sameeyeen baa laga soo wariyey risaaladda cumar bn khaaab u qoray ee abu muusa alashcari uu u diray ee culammadu qabuulka ay kula kulmeen qabuulka ay kula kulmeen waxay markaa tilmaamaysaa uma qaayis اlumuura cindaka wacrif اlamhaal uma acmad fima taraa ilى axabiha ilى اllahi waashbahiha bاlxaq umuuraha markaa isaga qiyaaso waxyaalaha isu dhigmana garo dabeedna waxaad u qasadaa oo doontaa taad ku ogaato inay xaqa ugu dhowaansho badan tahay ama aad u aragto inay xaqa ugu dhowaansho badan tahay waa qiyaaskii xagga kale haddii la eego waxaa la soo wariyey aahaar yani tilmaamaysa qiyaaska in laga fogaado oo ra'yiga iyo qiyaaska ka digaysa taabiciinta qaarkood waa laga soo guuriyey yani masruuq iyo kayrkii oo ay qaarkood leeyihiin awal man qaasa ibliis taabiciinta qaarkood cid wax qiyaasata ibliis baa ugu horreeyey oo ay qaarkood leeyihiin ubid ma cubidat الshamsu wاlqamaru ila bilmaqaayiis laguma caabudin qoraxda iyo dayaxa mooyaane qiyaasyuun baa lagu caabuday marka qiyaasku ay ka digayaan saxaabada qaarkoodna iyagoo ra'yiga yani markaa maagaya oo ka digaaya ama dhaleecaynaya ayaa ku aroortay oo ay leeyihiin markaa ra'yiga ka digtoonaada bacdu asaxaaba taa waa laga soo wariyey waa ka sugan tahay bacdu asaxaaba inay ra'yiga ka digeen oo ilaan ra'yiga ka fogaada inaad diinta ra'yi kula timaadaan taas iyadaa ka dheeraada ittahimuu ra'ya ittahimu ra'ya fi ddiin yani tuhmaystoo ka shakiya yani waxa weya ra'yi ama marka waxa weeye ra'yiga inaad ra'yi diinta ku yani ku wax ra'yiyeysaan oo diinta ra'yi kula timaadaan taana iska ilaaliyaan saxaabada qaarkood waxay yidhaahdeen maalintii sulxulxudaybiya haddaan awoodi karaayo amarka rasuulka inaan radiyo oo aan diido waa diidi lahaa waxay ujeedaan markuu nebigu sala allahu alayh wasalam uu celinaayey ninkii saxaabiga ahaa ee ka soo baxsaday gaalada heshiiskii sulxulxudaybiya markuu sidaa loo qoray ayaa waxaa yimi odaygii heshiiska qorayey inaanu dhalay oo muslim ah oo waxyaalihii lagu xidhxidhay jiidanaya baa soo galay markaasuu yihi celinta la celinayo kii idin yimaada kan ka bilow markaasuu yihi kani waxa weeye wixii dambaynu markaa ka yani ka dhigaynaaye kani hadda heshiiskiiba desaana inooguma dhammaan sahayl waa cadhoodo wuxuu yihi haddaanad kaa celin wax allo waxaan heshiis kula dhiganayaaba ma jiro heshiisba inooma dhexeeyo abujandal baa la odhan jiray ninka uu nabigu sal allahu alayh wasalam celiyey halkiibuu ka dhawaaqay ninkii abujandal markaasuu yihi marka yaa macshar almuslimiin ma waxaa laygu celinaya markaysagaa gaaladii oo i dhibaataynaya oo i cadaabaya oo diintayda iga fitnaynaya markaasaa waxa wey rag badan hadalkaasi raadiyey marka wuxuu yidhi haddaan marka awoodi karaayo xadiiska bukhaariga saxaabiga laga soo wariyey inaan celiyo amarkaa rasuulka radiyo waan radin lahaa laakiin awood aan ku radiyo aanan haynin ra'yi bayna iga ahayd buu ku leeyihi marka ra'yiga ka digtoonaado ka shakiya calaa kulli xaal adiladan marka ay u daliishadeen qolyaha daahiriyada la yidhahdo qudhoodu ra'ya waa diidaan qiyaaska oo ibnu xasmi sheikha la yidhaahdaa abu moxamed caliy bnu axmed ibnu xasm saaxib اlmuxalla waxa uu ku celceliyaa alqiyaasu kulluhu baطilu mar baa masaladu joogu yidhahdaa qiyaaska dhammaantii waa baطil alqiyaasu kulluhu baطilu walow kana shayءu minhu xaqa lakana hada cayna اlbaطil mar ba waa masaladu joogu qiyaasku dhammaantii waa wada baail laakiin qiyaaska wax xaqi hadduu ku jiri lahaa kuma jireen taa aynu haynaa iyadu waxay noqon lahay baatilka laftiisii ama baailkii oo qayaxanta kolba masaladu joogu sidaa yidhahda walaw kaana shayءu minhu xaqa lakana hada cayna albaطil marka aad iyo aad buu ugu fogaaday radinta uu qiyaaska radinaayo waxyaalo badan baan u daliishaday waa mida wuxuu u daliishanaya aayaadka xukumka sheegaya o dhan in ilxukmu ila lilah ma oran kartaan qiyaasku waa xukumkii ilaahay waman lam yaxkum bima anzla اllah faula'ika hum اlkaafiruun faula'ika hum الظaalimuun faula'ika hum اlfaasiquun falaa wrabbika laa yuؤminuuna xatى yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajidu fii anfusihim xaraja mima qadayta wayuslimuu tasliima aayaadka xukumka ku soo arooray oo dhan buu soo saldiya aasaarta aynu qaarkood tilmaanay ee ay qaarkood qiyaaska ceebaynayaan qaarkoodna ra'yiga ay ka digayaan kuwaana waa soo arooriyey waxay kaloo kaga jawaabaan oo ay yidhaahdaan adiladan aad daliishanaysaan yani waxa weeye maxalunisac aynu isku hayno maaha muraadkiinu wuxuu u dhacayaa nebigaa wax qiyaasto annaguna waxbaanu qiyaasan karaa dee nebigu hadduu wax qiyaastay aniguna waxbaan qiyaasan karaa suuragal maaha bay yidhaahdeen nebigu waxbuu xalaaleyn jiro waxbuu xaaraantinimayn jira adiguna ma xalaalaynaysaa oo ma xaaraantinimaynaysaa ilaah iyo rasuulkiisu waxay sheegeen ama qiyaas ha lagu magacaabo ama yaan lagu magacaabin in la aqbalayo maxalu nisaac aynu isku hayna maaha waayo rasuulku waa macsuum sala allahu alayh wasalam ma khaaayo laakiin shiikan ijtihaadka arrinka ku samaynaya khata ayaa asiibaya ida xakama alxaakimu faاjtahada uma asaaba falahu ajraan waida xakama faاjtahada faakطaca falahu ajrun ee khata ayaa asiibaya qiyaaska uu qiyaastaa inuu xujo yahay baynu isku haynaa kaynu isku haynaa waa kaas haddaad tidhahdo nebigaa wax qiyaasto ana waxbaan qiyaasanaya bimacnaa siduu nebigu uqiyaastaan uqiyaasanaya isdilaalkaa qiyaas buu ku dhisan yahay waad ka qiyaasanayso siduu nebigu wax uqiyaastaan ana uqiyaasanaya mas'alo kale weliba oo masaladu qiyaastay aan ahay waxa la isku hayo ee lagu doodayaana waa qiyaas waxaad u daliishatayna waa qiyaaska laftiisii qiyaas baad qiyaas iigu daliishatay nebigu hadduu wax qiyaastay adigu mas'aladuu qiyaastay mas'ale aan ahay inaad qiyaasato maxaa kuugu daliila taynu isku hayna maxalul dacwataas shawkaan laftiisa saasuu udhigayaa meesha la ysku haya laba shay la ysku haya buu odhanaya kitaabkiisa irshaad ibn wuxuu odhanayaa fi lumuuri dunyawiya umuuraha markaa adduunyada in wax la qiyaasan karo khilaaf kuma jiro qiyaas kitaabka iyo sunada ku soo aroorayna inuu xaq yahayna khilaaf kuma jiro la iskuma hayo laakiin caalim mujtahidi mas'alada markaa uu qiyaasto oo khata'i karo asiibi kara ta la ysku hayo maxalunisac waa ta calaa kulli xaal haddaad eegto saniica saxaabada masaa'il badan bay markaysa markaa qiyaas ay wax markaa qiyaasteen ay ku dhiseen si sariixa wax qiyaaska u diidayna saxaabada lagama hayo aan ixtimaal ku jirin aasaartan la soo arooriyeyna waxay yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa in looga jeedo ka baatilka ah waxallo waxa ra'yi iyo qiyaas yani markaa ceebaynaya ama dhaleecaynaya ee saxaabo iyo taabiciin laga soo wariyey waxaa lagu xambaaraya qiyaaska noociisa baatilka ah wamaa ruwii min damihi faqad cuni bihi aladii cala alfasaadi qad buni wixii dhaleecayntiisa lagu soo wariyey lagu soo wariyey la dhaleecaynayo qiyaaska waxaa looga jeedaa qiyaaska fasaadka lagu dhisay qiyaaska nooca faasidkaa waayo qiyaasku waa wada sax lama laha minhu faasidun wa minhu صaxiixun marka qiyaaska kiisa faasidkaa baa lagu xambaaraya oo ku saabsan yahay ijmaacyada ay culammadu sheegeen oo xaq wixii markaa udhigmaa inay xaq yihiine lama yani markaa misli laah taasna waa la cuskanaya waa la deliishanaya taana waa la cuskanaya oo waa la deliishanaya marka waxa weeye sababku waxay tahay kolley qiyaaska inuu ka mid yahay nooca xaqa ayaa saxaabtii culammadu ay salafan wa khalafan isticmaaleen cid saxaabadii diidayna aan la haynin oo yihi qiyaasba ma jiro fii bacdi almasaa'il waa dhici kartaa in ishkaal ka galo qiyaaska la qiyaasanayo lakin min xayu alaslu inay qiyaaskaba wada diideen yani cid cadoo lagaa hayaa ma jiro marka qiyaasku waxa weeye waa daliil tabaci ah lakin shuruudo badan buu leeyahay haddii shuruudaha wax la waayo wuxuu noqonayaa qiyaas baila haddii shuruuddiisu dhamaystirantana wuxuu noqonayaa qiyaas صaxiixa buu noqonaya qiyaas صaxiixa ayuu noqonaya aayaadkan iyo adiladanay u daliishanayaan qolyaha qiyaaska diidaya ee xukunka in اxukmu ila lilah amar an laa tacbudu ila iyah ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر يعني كل ذلك waxay markaa ku saabsan tahay waxa weeye wixii markaa daliil yani nasgareeyey la hayo oo aayada ama xadiisa inaan laga tallaabin ee sidaa loo nasgareeye loo qaato ama khaas ahaantiisa ha loo sheego ama cumuum ha soo guda gasho layskuma hayo taas taana in wax laga qiyaasto qiyaas lagu sameeyo se qiyaas صaxiixa ma noqonayso oo qiyaaskii nas khilaafa waa qiyaas bail ah laa qiyaasa maca nasi bay qaacidadu tahay meel qiyaas joogo waxba meel nas joogo meel nas joogo waxba lama qiyaasto aayad ama xadiis haddii la hayo in la qiyaastaa ma banaana waxaa lagu xambaarayaa aasaartan ay sheegayaan culammadu awalu man qaasa ibliis waayo ibliis qiyaas u sameye maxay tahay qiyaasun fii muqaabalati nas qiyaasu nas ka horgeynaya bay ahayd aadam u sujuud baa la yidhi markaasuu wuxuu ka qiyaastay maadaama maadada layga abuuray ay ka khayr badan tahay maadada aadam laga abuuray anna waa ka khayr badnahay marka inaan u sujuudaa ma suuragala قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين marka waa قyاaص نص laga horgeynayo والخلف لنص أو إجماع dعى فساaد الاعتiباar كل maن وعى صاaحب المراaqب waa ka odhanaya يعني waxa wey khiلاafka uu قyاasku khiلaafo نص ama إجماع waxay ku magacaabeen culamado dhani يعني marka waxa wya yani قyاas faasida والkhلفة لنص أو إجماع dacا بمaعنaa sm baa looga jeeda dacا macnaheedu waa maxay waxaa looga jeedaa sama waxay ku magacaabeen كuل man wacىa mid kastoo cilmiga weeleeyey الkhلفة لنص أو إجماع khiلaafka uu قyاasku khiلaafo نص aيad ama xadيiث ama إجماع khiلaafo waxay ku magacaabeen فساad الاعتiباar yani qiyaas fasid اlictibaara bay ku magacaabeen qiyaas in la tixgeliyaa yani ay tahay fasid mid aan sax ahayn qiyaas baila waa jiraan bacd الfuqahaa oo waxa weeye markaa yihi qiyaasyada qaarkood nusuusta qaar ah laga hormariyo lakin waa qowl baila oo xanafiyadoo kale waxay yidhaahdaan raawigu haddii aanu faqiih ahayn xadiiskiisuna markaa uu khilaafo qiyaaska qiyaaskaa la qadimaya bay yidhahdeen ma shari baila iyagu la yimaadeen way adiladay khilaafsan tahay maalikiyadana waxaa macruuf ah oo kutubtooda usuulkii si badan u qoraysaa xadiiska axaadka iyo qiyaasku hadday iskhilaafaan in qiyaaska la hormarinaayo saas aawadeed buu markaa saaxib almaraaqi odhanaya wاlxaamilu اlmuطlaqu wاlmuqayadu wa huwa qabla ma rawaahu اlwaaxidu yani cidda wax qiyaasataa waa mujtahid muطlaqa ama waa mujtahid muqayada mujtahid madhabeed cid kale wax ma qiyaasato cidda wax qiyaasanaysa waa u tegi doonaa insha allah wa huwa qabla ma rawaahu اlwaaxidu qiyaasku waa ka horeeyaa wixii markaa mid soo wariyey oo xadiis aaxaad iyo hadday iskhilaafaan qiyaas qiyaaskaa la raacaya xadiiska aaxaadkana waa la tuuraya saaxibulmaraaqib asaa ohanaya kutubta usuulka maalikiyadana masalada noocaasi mudawan bay ku taho si badan bay ugu qoran tahay inkastoo sheikha la yidhahdo maxamed amin amiin shanqiiti ee usuuliga ahi uu yidhi warkaas caanbaxay ee kutubta maalikiyada ee usuulku ay qoraan imaam maalik ma qadin wuxuu ahaa arin kalad ku dhacay nisbaynta loo nisbaynayo imaam maalikna waa kalad walow masaladaasi mudawanba ha ku ahaato badanka kutubta usuulkae maalikiya ha ku qoraatee dabeedna wuxuu soo qaatay qisadii ku saabsanayd yacni diyada qaanta gabadha yani qoonta baan ujeedaa qoonta gabadha loo geysto haddaynay markaa saddex meelood oo meel diyada aynay gaadhin inay ninka la mid tahay masalada noocaasa inuu fatwooday imaam maalik isagoo weliba u cuskanaya xadiis aaxaada oo bale aan musnad ahayna mursal ah mursal ah oo yani waxa uu saciid ibn اmusayib ayaa rabiica la kulmay rabiicana waa sheekhu malik markaasuu yihi rabiica weydiinaya rabiicata bn abi cabdiraxmaan rabiicat ara'yi baa la odhan jiray waxa la yidhi wuxuu ku yidhi saciid ibn musayib oo taabiciyuu su-aalayaaye gabadha haddii qoon loo geysto oo qoontaasi ay tahay faraheeda far ka mida haddii la jaro magteedu waa imise buu ku yidhi markaa saciid ibn musayib markaasu yihi waa toban halaad saciid baa ku jawaabaya bal mid labaadna haddii la jaro ka waran oo laba la jaro markaasuu yihi waa labaatan saddex farood haddii la jaro ka waran waa soddon afar haddii la jaro ka waran buu yihi markaasuu yihi waa labaatan yacni afar haddii la jaro hadduu afartan yidhaahdo sulusu diyihii bay dhaafta markaasuu yihi waa labaatan markaasuu yihi ma markii qoonteedu weynaatay oo musiibadeedii darraatay baaqaanteediina yaraatay bimacnaa magteedii ay yaraatay saciid ibnu sayib ba wuxuu ku yihi a ciraaqiyun anta war ma ciraaqi baa tahay markaasuu rabiica u jawaabo markaasuu wuxuu yihi bal caalimun mutasabbitun aw jaahilun mutacalimun labaan mid ahayo ama caalim wax iska hubsanayaan ahay ama jaahil wax baranayaan ahe labada mid baan ahay iga jawaab markaasuu yihi hiya sunnatu ya bna akhi arrinka aan kuu sheegay waa sunnihii weeye yani markaa inankan adeerka u ahaayo sunnihii weeye imaam maalik taasoo kale u qaatay waxaana la ogsoon yahay arrinkaasi qiyaaska siduu ukhilaafsan yahay marka maxamed amin shankiidi wuxuu leeyahay yani imaamka markaa taa qaatay ma suuragal aha in la yidhaahdo qiyaas iyo nas hadday iskhilaafaan qiyaas ka hormarinaya yani qiyaas iyo xadiis baan ujeeda aaxaad ah nas oo dhan maaha qiyaas iyo xadiis aaxaadi hadday iskhilaafaan qiyaasku hormarinaya in la yidhaahdaa ma suuragal aha marka wuxuu odhanaya arrinka noocaasa wax shawaahidoo loo hayaa ma jiro ama masalada ku saabsan xadiidka inuu qaadan waayo almutabaayicaani bilkhiyaari taas waa asbaab ukhra oo inuu qiyaas qadimay maaha wax macruufkaa imaam maalik xadiidka almutabaayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa xadiidkaa inaanu qaadan waa masalada la yidhi sheekh kaloo markaysaga ay isku wakti ahaayeen oo aqraan ahaayeen ayaa lagu yidhi imaam maalik xadiidkii almutabaayicaani bilkhiyaari ma qaadano wuxuu yidhi markaysaga labada wax kale iibsanaya wax khiyaara male markaasaa ibn abi di'd ba wuxuu yihi yustataabu maalikum fain taaba wailaa duribat cunuqu maalik waa la toobad weydiinaya ka toobadkeen baa la odhanaya warkaa uu yihi hadduu toobad keeno waa la daynaya haddii kale kurkaa laga jaraya waa shiikha isku wakti ahaayeen ibn abi di'd baa la odhan jiray waa shiikhii ka horaan qoray muwaaa oo imaam maalik muwaaa waa laga horaan qoray ibn abi dibi baa ka mida ragga ka horaan qoray markaasaa muwaai markuu qorayey baa la yidhi maxaad muwaaa ka qoraysaa يعني ابن أبي ذئب baa qoray muwaao kaaga waxba loogama baahna ma kaana lilahi baqi buui wixii ilaahay loo saabti yeelaa baaqi buu noqdaa maanta ibn abi dib muwaaiisa lama yaqaan wax ka waramaya xataa makhtuudadiisu halkaasay taallaa wax yidhaahdaan anugu ma arag iska daa in la daabaco oo laga faa'idaysto o la tadaawulo iska dhaafay kii imaam maalikna mashriq iyo maqrib ayuu ka dhacayo qabuul buu helay almuhim taa xadiidkaa qaadashada uu qaadan waayey dee waxay la mid tahay culamada qaarkood inay bacd axaadiis ku camal fali waayeen ama markaysaga markaa asbaabo kala duwan bayna u dhacdaa inuu caalim culamada ka midii inuu bacd axaadiis ku camal fali waayo waxaana ka warama sheikhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa rafcu lmalaam can aimati aclaam toban sababood ay dhici karto caalimku inaanu u qaadanin xadiidka ayuu ku sardiyey kitaabkaasoo ku sharxay markaa saas aawadeed yani xujo noqon mayso qaacidadaasuu qabaa in la yidhaahdo hal xadiisoo aanu qaadan baa la arkay yani ma noqonayso qaacide markaysagaa laga dhigo in la yidhaahdo yani wuxuu qabaa qiyaaski iyo xadiiska aaxaadki hadday iskhilaafaan in qiyaaska la hormariyo marka shankiidugu ala kuli xaal masaladaas aad bu ugu dheeranaya calaa kuli xaal sawaabku waxay tahay qiyaasku hadduu nas khilaafo walow xadiis markaysaga yani xasanana ha noqdeen aan darajatu sixaba gaadhsiisnayna xadiiskaa la qaadanaya adiladanna waxay tilmaamaysaa mas'alo nas leh inaan markaa qiyaas lagu khilaafin taasina waa xaq laakiin ma tilmaamayso masale nas aanu ku caddayn mas'aladii naska lahayd in la haleeshiiyo oo la yidhahdo tanna waa lamid taa ma didin marka uu ilahay yihi fain tanaazactum fii shayin faruduuhu ilى اllahi wاrasuuli in kuntum tuminuuna biاllahi walyawmi اlaakhir haddaad shay isku qabataan ama ku murantaan oo isku khilaaftaan ilahi iyo rasuulkiisa u celiya bimacnaa kitaabka ilahi iyo sunada rasuulka salى اllahu alayh wasalam u celiya haddaanay marka waxa kitaabka ilahi iyo sunada rasuulka masaladii ku caddayn masaaisha kale ku cad ta ugu dhowaanshaha badan in la haleeshiiya miyay diidaysaa kitaabkiiyo sunadii in loo cesho sababto ma waa radin loo celinayo yani kitaabki ilah iyo sunadii rasuulka qiyaaska saxiixay oo mas'aladii mansuuska ahayd ee lagu nasgareeyey kitaabkiiyo sunada ayaa mas'alo kalean lagu nasgaraynin oo shabahdoo lamidaan waxba kaga duwanayn la haleeshiinaya waayo culamadu waa kuwa ku ijmaacay waajmacuu calى ana nadira alxaqi xaqu wa nadira albaili bailun waxay ku ijmaaceen xaqa wixii shabaha inuu xaq yahay wixii baailka shabahana inuu baail yahay shareecaduna laba shay oo mutamaasilayn ah oo isshabahaan sinaba u kala duwanayn ma kala farqiso laba shay oo kala duwan oo muftariqayn ahna yani ma kulmiso qaacidada caynkaasna way ictiraadeen qolyaha qiyaaska diidaan oo waxay yidhahdeen shareecadu waxyaalo kala duwan inay kala farqisay waxyaalo markaa yani kala duwan inay isku xukum ka dhigtay ama waxyaalo isku mida oo isshabaha inay kala farqisay adilaanu haynaa maxaa ka mida baa layihi waxay yidhaahdeen weysada iyo tayamumka in la weysaysto iyo in la gegabaysto yani waa laba shay oo kala duwan midna biyaa laysku maydhaya laysku xalaya ya oo si cibaado ah laysugu xalayaa oo niya weheliso xubno maksuus ah midna waxa weeye yani boor baa la ismarinaya waa laba shay oo kala duwan isku xukun baana laga dhigoo tahaaray markaysagaa labaduba yani yihiin mid waliba waa tahaaro mid waliba waa tahaaro ashyaa waxa weeye isku nooca oo la kala farqiyeyna waa jiraan oo yani la kala saaray ashyaa yani isku nooca oo la kala farqiyeyna waa jiraan calى kuli xaal waxyaalahay misaalinayaan ee ay markaa tilmaamayaan in ashyaa kala duwan isku xukum laga dhigay waa umuuro tacabudi ah umuuraha noocaasna umuurihii qiyaasku gelayay maaha ashyaada marka waxa weeye isku nooca marka ay u qaateen inay isku nooc yihiin oo haddana la kala farqiyeyna faariq muctabara udhaxeeya ama waa arin tacabudi oo aan qiyaas shaqo ku lahayn umuuraha la yidhi waa la qiyaasanayaan umuurta tacabudiga kuma jiro ee waa ashyaada macquulul macnaha la yidhaahdo ee sababta sidaa loo yidhi aynu u fahmaynee garanayno marka sidaas aawadeed yani sababku waxay tahay qiyaasku inuu waxa weeye markaa nooc saxiixa inuu leeyahay adilada ay sheegayaan ee soo dariishanayaanna inayna diideyn waxaana si fiican masalada ibnu xasmi u radinaya sheekha markaa calaamada ah ee la yidhaahdo maxamed amiin shanqiidi oo markaysaga yani muxaadaradiisii la odhan jiray ihbaatu alqiyaasi calaa munkiriihi masale yani risaale la yidhaahdo oo muxaadaro asalkeedu ahaa mudakiradana aakhirkeeda lagu daabacay tafsiirkii uu ka dhigi jiray masjidunabowiga uu ka dhigi jiray yani markaa uu ku soo qaatay oo isagoo aayaadka sharxayo u maalin yani markaa darsigaas mawduucaas uu ka hadlay oo markaysaga ibnu xasmi aad iyo aada u radiyey ayaa markaa waxaa jirta markaa si fiican baanu masalada ugu radiyey waxaanu tilmaamay ibnu xasmi marka waxa weeye uu leeyahay masaa'il badan buu ku shaadoobay waxaa ka mida qiyaaskii uu diidayey ribada riba alfadli la yidhaahdaa lixdaa shay ee markaa xadiidku nasgareeyey keliyay ku koobantay nooc toddobaad laguma dari karo haddii nooc toddobaad lagu daro oo loo idaafeeyo waa xukmun bigayri ma anzala allah waa xukum yani wax lagu xukumaayo waxaan ilaahay soo dejin dabeedna adilada uu cuskaday dawaahirta adilada ayuu u daliishaday oo wuxuu odhan jiray marka waxa weeye ninka la yidhaahdo ibnu xasmi alam taclamuu anii daahiriyu wa anii calaa maa badaa xataa yaquuma daliilu miyaydaan ogeyn inaan daahiri ahayo naskaa wixii ka muuqda un anigu inaan qaato ilaa daliil khilaafsan naska la helo sidaa miyadaa iga warqamin weliba waxaa xusid mudan ibnu xasmi abwaabta daahiri kama wada aha ictiqaad markii la joogo daahirkii waa khilaafay ta'wiilaad buu ku dhacay oo wadaadka yidhi afar qur'aan baa jira marka la qur'aanku ma makhluuq ba mise waa hayru makhluuq afar qur'aan baa jira qur'aankaad weydiinaysaa waa kii ma macaanida ilaahay daatadiisa ku jirtaad isu'aali ma qur'aanka lagu lafdinayaad isu'aali ma kalaabaha lagu xifdinayaad la isu'aali maka markaa yani xibriga ku qoran baad isu'aaliya khadka ku qoran ee masaaxiifta ku sugan shaki waxaan ku sugnayn saddexda kaleba inay makhluuq yihiin buu yidhi mooyaane macaanida ilaahay daatadiisa ku jirta taasi makhluuq ma aha waatuu ku radinayo ibnuqayim aljawziya kitaabkiisa la yahay ashafiyat alkaafiya uu ku radinayo yani wujuudaadkii ay sheegi jireen yani wujuudaat larbac maraatib lwujuudi arbacun faqad xaqiiqatun tasawurun lafdun fakad suyuudi baa kulmiyey oo beytkaa ku kulmiyey yani wujuud in la yidhaahdo wujuud banaani bilkitaaba wujuud lisaani yani markaa bilnutqi yani in la yidhaahdo yani in afka markaysagaa shaygu wujuudaad kala duwan buu yeeshaa bimacnaa ictibaaraat weyi wujuud xaqiiqiyo khaarija dihni inuu ka jiraa waxa wey waa wujuud haddaad og tahay markaysagaa masaajidkani inuu jiro jiritaanka uu jiraa haddaad afka ka sheegto waa nooc jiritaana haddaad markaysagaa qalbiga ka garato waa nooc jiritaana haddaad markaysagaa qorto waa jiraa waa nooc jiritaana laakiin halkaa inuu taagan yahay ya ee aanu markaa iska ahayn un wax markaa khaarijka aan ku lahayn wujuud ee uu yahay wa dabadda markaysagaa khaarija dihni maskaxda dabadeeda jiritaan ku leh waxa weeye waa jiritaanka dhabta ah ta xaqiiqiga waa kan kuwan kale la farac bay ka yihiin waa umuur ictibaari ah calaa kulli xaal warka noocaasa waxa weeye umuuro fara badan ayuu dawaahirtii ku khilaafay saas aawadeed baab lictiqaad yani waxyaalo badan oo ka mida hadday sifaadka iyo markaysaga tafdiilka umuuraha ku saabsan saxaabada lakala fadilaya iyo umuuraha noocaas oo kale waa la iska ilaaliya waayo saxaabada wuxuu u qabaa abubakar inaan ugu fadli badnayn zawjaat rasuul baa ugu fadli badan buu la yidhahdaa halkaasuu ka fadkudiyey ifaadkii tawiilaad buu ku dhacay bahal mantiq la yidhaahduna ka daba dhacay oo yani markaysaa meeshaa ka riday marka markuu leeyahay alam taclamu anii daahiriyun baab lictiqaad daahiri kama aha waa khilaafay taas inxiraaf badan bu halkaa kaga dhacay laakiin calaa kulli xaal ibnu xasmi markuu radinaayo haddaba wuxuu odhanayaa maadaama aad tihi waxa weeye umuuraha markaa ribada riba alfadli lixdaa nasku sheegay lagama kordhin karo nebigana jawaamiculkelim baa la siiyey intaa wax ka yar markaysa markaa haddii haddii waxa weeye markaa maطcuum oo dhan loo jeedo isagaa sheegi lahaa kullu maطcuum keliyu iska odhan lahaa ama kullu makiil keliyu iska odhan laha ama kullu mawsuun keliyu iska odhan lahaa ama kullu mudakhirin mudakharin wa muqtaatin buu odhan lahaa marka nebigu siduu sheegay si aan ahayn bay la yimaadeen oo xukum xukumkii nebiga khilaafsan bay la yimaadeen masalada noocaas u kala niqaashaya iyo masaail kale markaasu wuxuu odhanaya culamada aimada ah ee aad markaa waxa weeye hadalkooda markiisa markaa aad yani sida aadaab daradu ku jirto aada u radinayso tanaaqudaadkooda markaa odhanayso saasay wa tanaaqudeenoo sidan bay yidhahdeenoo sidan bay yidhaahdeen yani dawaahirta nusuusta ad sheeganayso iyagaa kaaga dhow maala imaam shaafici raxmat ullaahi alayhi wuxuu qabaa in waxa weeye riba alfadli shayga macuumkaa wixii ucmiya macuume la cuno inay ribadu gasho wuxuu daliishanayaa xadiidka muslim saxiixa kusoo wariyey aacaamu biacaami mila bimislin xadiikaasuu daliishanaya bal naska daahirkiisa ma isagaa u dhow mise adaa u dhow aacaamu xadiika markasa yani markaa macmar ibnu cabdilaah almuzani ee muslim saxiixa kusoo wariyey aacaamu biacaami mila bimislin yani waxa weeye taasuu daliishanaya daahirka naska ma isagaa u dhow mise adaa u dhow waata kale culamada markaad tidhi cilada ribada ee ashyaadan ku sugani waxa weeye waa markaa wasni oo mawsuun inay yihiin waxay daliishanayaan axaadiista صaxiixaynka bukhaariiyo muslimba soo wariyeen oo marka ashyaada la sheegay la yihi wakadalika almiisaanu ay lmawsuunu baa loo jeedaa naska bukhaari iyo muslim saasay sheegayen wakadalika almiisaanu marka waxa weeye sidaas aawadeed bay u yidhahdeen wax kastoo mawsuun ay ribadu gelaysaa qolada markaa tii waxa weeye yani makiilka tidhi waxay daliishanayaan xadiiska ibnu xibaan markaasuu xadiiska ka hadlaya culamada qaarkood inay ka hadleen ay markaysa markaa daciifiyeen dabeedna isagu wuxuu marka arjaxaya xadiisku inuu xasan yahay markaasuu odhanaya markaysaa riwaayu keenaya oo ibnu xibaan soo wariyey oo riwaayada uu taxsiininayo wakadalika kulu maa yukaalu wayuusanu bal dawaahiru nusuus ibnu xasamow ma adaa u dhow mise aimada akaabirta adaa kaaga dhow daahirkii nusuusta iyaga laftooda ayaa kaaga dhow masaail kale usoo qaadanaya waxaa ka mid a masala cawl wuxuu qabaa ibnu xasmi fariida ma cawsho faraa'idka wax cawlaaba ma jiro ra'yigii markiisa markaa waxaan yani wuxuu qaatay cabdillahi ibnu cabaas dabeedna wuxuu yihi dadku markaa siday u kala xoog badan yihiin baanu u kala hormarinaynaa mas'aladii markaysa markaa uu keenay masale aan ahayn buu sheikhu keenaya markaasuu odhanaya waxa weeye ila waa adiga yihi markaysaga markay iscaaridaan ahlulfaraa'idku kuwa waktiyada qaarkood dhaca way ka daciifsan yihiin kuwaan marnaba dhicin kuwaan marnaba dhicin baa laga hormarinayaa kuwa waktiyada qaar dhaca markaasu wuxuu odhanayaa de waxa weeye masalo intuu keeno ayuu wuxuu odhanaya markaysaa balqolada dhacaysa waa ti balqoladeebaad markaa fariido seejinaysa wakti horea kolley igu dambeysay hadda marka waxa weya yani aada uma yani masaladii markaysaga bidabdi aada marka uma xasuusni marka waxa weye ala kuli xaal yani baxtigaas ha loo noqdo marka qiyaasku waxa weeye adilada sharciga waa ka mid yahay lakin waa daliil tabaci ah adilada asalkii waa maxay waa alkitaab iyo suna ijmaaca iyo qiyaasku waa daliil tabaci o kitaabka iyo sunada daba jooga waktiga wax la qiyaasanayaana waxay tahay wakti wax kale loo waayo daruura keensatay daruura inay keensato markaa laga fursan waayey daruuro daraaddeed wax loo qiyaasanayana aimadu waa nasgareeyeen imaamu shaafici baa kitaabka arisaala la yidhahdo ku nasgaraynaya arisaala kitaabkiisa la yidhahdo aakhiru safxa safxadda ugu dambaysa ee kitaab arisaala ka mid a wuxuu ku nasgaraynaya in waktiga wax la qiyaasanaya ay tahay waxa weeye waktiga daruurada in nas la waayo oo wuxuu hi wanaxkumu bilijmaaci uma alqiyaasi wahuwa adcafu min hada ijmaacna waa ka baciidsan yahay walakinaha manzilatu daruura ha yeeshe waa manzilo daruura liannahu laa yaxilu alqiyaasu waalkhabaru mawjuudu qiyaas xalaal ma aho ma banaana iyadoo nas joogo kama yakuunu tayamumu طahaarata fi safari inda aicwaaz cinda alciwaazi min alma sida markaa loo gagabaysanayo marka biyaha la waayo walaa yakunu طahaarata ida wujida almaaw yani ahaarana aanu noqonayn marka biyo la helo waxau ka odhanaya aakhiru صaفxa yani xaashida ugu dambaysa kitaab risaala yani taxqiiqa axmed maxamed shaakir شhan boqol iyo sagaal iyo sagaaشhan ilaa lix boqol almuhim sidaa waxa weeye imaamu shaafici uu nasgareeyey kitaabu risaala uu ku nasgareeyey wakadalik imaamu axmed ibnu xambalna saasuu raacay kiyaasku inuu daruuro yahay oo wakti laga fursan waaye un ay tahay waktiga markaa la isticmaalaya xaafid ibn xajar acasqalaanina kitaab axkaam gudihiisa oo صaxiix bukhaariga ka mid a akhir mujalad buu kaga soo naqlinaya marka isagaa inuu imaam axmed ibn xambalna sidaasi leegin aan usoo noqona haddaba qiyaaska garanay qiyaasku in markaa nooc muctabari inuu ku jiro muxuu qiyaasku ka kooban yahay muxuuse tacriifkiisu yahay qiyaasku wuxuu ka kooban yahay afar rukni ama afar tiir ayuu ka kooban yahay afartaa tiirna tacriifka laftiisana waa ka muuqataa waa farac iyo asal iyo xukum iyo cilo ama jaamic afartaa umur wey arkaantiisa afarkee uu leeyahay waxay shabahday arkaanta tashbiiha tashbiiha arkaantiisu waa maxay waa mushabah iyo mushabahu bihi adaatu tashbiih wajhu shabah haddama aragta mushabah waxa weeye waa kan yani markaa la shabahayo mushabahu bihi waa kan lagu shabahayo haddaad tidhahdo zaydun kalasadi asad waa mushabahu bihi zaydna waa mushabah adaatu tashbiih waa markaysaga xarafka ama markaa isimka yani marka aaladda isku shabihidda laga qaadanayo misl اasadi ama kalasadi fi shajaacati markaad tidhaahdo waa tashbiiha wixii saa'ik ka dhigay yani waxa weeye wey waa shajaacada ama geesnimada arkaanta marka qiyaasku saas oo kale ka dhigan yihin faraca mushabah baa la yidhahdaa asalku waa mushabahu bihiga faracii marka waa mushabah oo kale u ka dhigan yaha ujeedaa asalkuna waa mushabih bihi oo kale u ka dhigan yahay bimacnaa maqiis weeye waa la qiyaaste asalkuna waa maqiisu calayhi oo mushabahu bihi ka dhigan waxa la isku haleeshiinayo oo xukunka ah shajaacadoo kale u ka dhigan yahay waa xukunkii la gudbinayay adaatu tashbiihna waxay ka dhigan tahay jaamici lagu kulminaayey bay ka dhigan tahay marka arkaanta afarta uu ka kooban yahay faracu waa maqiis asalku waa maqiisu calayhiga laga qiyaasanayo haddaad tidhahdo misaalka marka inaynu ku fahanun baynu uga dalleenahay haddaad tidhahdo bariiska waa farac yani shaciirka ama timirtuna waxa wey waa asala waa maqiisu calayhi xukunka looga qiyaasanaya waxa wey waa taxriimka cilada la isugu gudbinaya waa طucmiga ama waa kayilka haddama aragtaa marka waxaad odhanaysaa bariisku wuxuu ka dhigan yahay ou la mid yahay burka ama shaciirka ama timirtu la mid yahay jaamica kulminaya ama ciladuna waxa weeye waa طucmiga cuntanimo waa kaylka waa markaysaga beega in mid walba la beego ama la galameeyo waa wasniga in la miisaamo yani marka aaraada madaahibta kala duwan xukunka loo gudbinaya waxa weeye waa xukmu riba oo waa taxriim inuu xaaraan yahay ila bisharطayn haddii jinsigiisa lagu iibinayo mislan bimili yada byad haddii nooc kale oo ribowi ah oo ay cilada ka midaysan yihin lagu iibinayana waa laba shari ata haddii waxa weeye shay kale oo aan la jinsi ahayn oo la nooc ahayn lagu iibinaayo faida اkhtalafat hadi اajnaas fabiicuu kayfa shiئtum ida kaana yada byad hadday jinsiyadaasi iskhilaafaan oo kala duwanaadaan waxay isugu iibisaan sidaa doontaan bimacnaa tamaasub iyo tafaadul inay isleekaadaan iyo inay kala bataan waa goorma ida kaana yadan biyad waa hadday naqa tahay an ama haysoo gelin laakiin waxa weeye waa goorma waa haddii cilada ribada ay ka midaysan yihiin laakiin cilada ribada hadday ku kala duwan yihiin oo kala cilo ay noqdaan waxa weeye laba shay oo ribowi ah oo ribal fadli gasho oo aan isku cilo ahayn sidii la doonaa la ysugu iibin karaa tafaadul iyo tamaatul naqad iyo dayn sidii la doonaa la ysugu iibin karaa laakiin bishari waa maxay waa in cilaة الriba ay ka midaysan yihiin waktiga la odhanayo faida اkhtalafat hadi اajnaas fabiicuu kayfa shiئtum ida kana yadan biyad waa cilaة الriba inay ka midaysan yihiin ay طucmi isla yihiin ama naqad marka ay isla yihiin iminka dahabka iyo fidada haddaad isku iibinayso dahabka iyo lacagta haddaad isku iibinayso waa inaynay soo gelin wax amaaha laakiin kala badnaanshiya isla ekaansho sidii la doonaa loo iibin karaa haddaad isku iibinayso bariis iyo timir ciladii ribada waa iskaga mid laakiin jinsigii ama noocii baa kala duwan tafaadul iyo tamaasul isla ekaanshiya kala badnaansho sidii la doonaa loo iibin karaa laakiin bariis iyo timir hadday yihiin bishardi waa inay waxa weeye naqad labaduba noqdaan amaahi waa inay soo gelin amaahi waa inay soo gelin haddaad waxa weeye dahab baad ku iibsanaysaa markaa bariis waad amaahan kartaa dahab baad waxaad ku iibinaysaa bariis baad ku iibsanaysaa cilatu riba dahabka iyo bariisku kama midaysna waa kala cilo waa la amaahan karaa sidii la doonaa hadday amaah tahay iyo hadday naqad tahay iyo hadday tafaadul tahay iyo hadday tamaasul tahay sidii la doonaa isugu iibin karaa wahaakada dahab baad dahab ku iibinaysaa tamaasul baa shardiya inay isla ekaadaan naqadna noqdaan marka labada shay laysku iibinaya hadday ribowi yihiin cilatu ribana ay ka midaysan yihiin kala jinsisay yihiin oo kala nooc yihiin fabiicuu kayfa shiئtum ida kana yadan biyad saasay ku rumoobaysa sidaas ayay markaa ku rumoobaysa calaa kuli xaal waxay u misaaliyaan culamada qaarkood misaal yaro jaban inkastay yidhahdeen misaal lama bushiyo waxay yidhaahdaan nabiidka nooca muskirka ah ee aan cinab laga samayn waxaa looga qiyaasanayaa khamriga marka nabiid almuskir waa farac waa maqiis khamriguna waxay u jeedaan wixii cinab laga sameeyey wax sakhraamiyeeh waa maqiisu calayhi xukunku waa taxriim ciladuna waa iskaar waa sakhraanin ciladuna waa sakhraanin marka marka hore farqintay kala farqinayaan yani waxa wey khamri waxaa la yidhaahdaa wixii cinab laga sameeyo wax sakhraamiya taasaan musallam ahayn waayo rasuulkaa sheegay sala allahu alayh wasalam kulu muskirin khamrun kulu muskirin xaraam kulu khamrin xaraam saddexda riwaayo muslim baa saxiixa kusoo wariyey wax kastoo wax sakhraamiya waa khamri wax kastoo wax sakhraamiya waa xaaraan marka nas baa loo haya marka arrinka ku saabsan khamri waxa la yahay wixii cinab laga sameeyo keliya sidaas iyadaa bayna musallam u ahayn qiyaasku waa qaybsamaa wuxuu u qaybsamaa saddex qaybood qiyaasu cila qiyaasu dalaala iyo qiyaasu shabah qiyaasu cila waxaa la yidhahdaa ma kanat alcilatu fiihi muujibata lilxukmi cilo qiyaasu cila waxaa la yidhahdaa cilada sharxeeda waa utegi doonaayo waa waxay ciladu tahay mid xukunka waajibinaysa oo keensanaysa aynu halkanba ku tilmaano cilada culamada qaarkood waxay yahan ciladu waa sabab waxaasu u cileeyey bimacnaa u sababeeyey wacilaة turaadifu الsabab وbacduhm alfarqa ilayhi dahab yacni cilo waxay muraadif u tahay oo san gelaysaa sababta wa bacduhum alfarqa ilayhi qad dahad qaarkoodna farqi la kala farqinayo cilada iyo sababta bay ku tageen oo siday ugu tageen waa maxay waxay yidhahdeen cumuum iyo khusuus baa udhexeeya cilo kastaa waa sabab laakiin sabab kastaa cilo maaha cumuum iyo khusuus baa udhaxeeya cilo kastaa waa sabab laakiin sabab kastaa cilo maaha oo ciladii maxaa u shardiya munaasabo oo munaasabay maxaa tahay maslaxay ku wareegeysaa xukunka in lagu xidho waa inay ku jirtaa yacni maslaxo la soo jiidayo ama mafsado la daafacayo oo ay suuragal noqonayso in xukunka sharcigaa lagu xidho maslaxay ku wareegeysaa marka waa sabab in xukunka lagu xidhaa ay maslaxa ku jirto maslaxa la soo jiidayo ama mafsado la daafacayo marka cumuum iyo khusuus baa loo ay noqonaysaayo yani waxa weeye ciladii waa qayb ka mida sababta sababtuna waa ka guda ballaadhan tahay waayo sababtii munaasaba waa ku jiri kartaa waxaana dhici karta inay ku jirin waaya cilo maxaa loogu magacaabay hadday sabab munaasaba ku jirto maslaxa ku jirto tahay ciladu tagayur bay tilmaantaa iyo isbedelo yani sababta noocaasina waxay keensataa takyiiru lxukmi xukunka bedelaadiisa sidaasaa loogu magacaabo culamadu u isilaaxeen inay cilo ku magacaabaan mulaqu takyiirka iyagoo ka erya magacyo badan bay leedahay muqtadi bay yidhaahdaan muujib bay yidhaahdaan muasir bay yidhaahdaan sabab bay yidhaahdaan cillay yidhaahdaan jaamic bay yidhaahdaan manaad bay yidhaahdaan dhowr iyo toban magac bay sheegeen waxaa se ugu isticmaal badan in manaad la yidhaahdo iyo in cillo la yidhaahdo haddaad aragto culamada odhanaysa manaadka xukumku ku xidhan yahay manaad lxukmi huwa kada waxaa looga jeeda cilatu ciladiisaa loo jeeda isilaaxyada qaarkoodna qolyaha muctazila baa la gaara bay yidhahdeen waxaa ka mida muujib iyo muasir oo kale in la yidhaahdo waxa weeye markaa xukunkii waa waajibinaysaa xukunka ciladaa waajibinaysa mise ilahay baa waajibiyey in la yidhahdo waa muasira xukunkay saamaynaysaa o iyadaa keensanaysa qolyaha qaarkood waa diideen oo waxay yidhahdeen ereyada noocaasa ictizaal baa ku jira madhab muctazila uu ku soconaya hazali wadaadka la yidhaahdo waxa uu yani qaatay isagu muasir in lagu iطlaaqi karo laakiin qayd bu ku daro wuxuu hi muasirata biidn illah xukunka waxay ku saamaysaayo ku ta'siirisaa bimacnaa ku keensata ilaahay iidankiisa iskeed uma keensato saas yidhahda marka qiyaas cillo waxaa la yidhahdaa waxay cilada ku sugani ay tahay mid waajibinaysa bimacnaa keensanaysa iyado xukunka taa waxaa layaha qiyaasu cilla cibaaro kaloo ka waabaxsan bay qaarkood ku cabiraan oo waxay ahan qiyaasu cilla waxaa la yidhaahdaa maa culliqa alxukmu binafsi alcillati fiihi binafsi alcillati qiyaasu cillo waxaa la yidhaahdaa qiyaaska xukunka lagu xidho cilada lafteeda lagu xidho oo waxaa jira waktiyada qaarkood ba ciladii lafteedii waxaan ahayn ee laasimkeedii ah baa xukunka lagu xidhaa waynu utegi doonaa qiyaasu dalal